wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee hirshabeelle ayaa degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ku qabatay doorashada guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenada degmada balcad xildhibaanada golaha deegaanka degmada balcad ayaa u doortay guddoomiyaha ahna duqa degmada balcad mudane qaasim cali nuur sidoo kale xildhibaanada ayaa u doortay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ismaaciil barre nuur guddoomiye ku-xigeenka labaad ayaa isna loo doortay axmed maxamed cabdulaahi wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose hirshabeelle cabdi daahir guure karore ayaa doorashada kadib bulshada reer balcad ugu hambaliyeeyey guusha ay gaareen waxa uuna ugu baaqay inay la shaqeeyaan xubnaha la doortay
waxaan gaarnay guushii iyo gabagabadii in maanta aan dooranay counsilkii oo dhammaystiran counsilkiina ay doorteen guddoonkii waxaan u mahad celinaynaa asxaabta siyaasadda oo aqbalay in balcad la wada dhiso in maanta la wada faraxsanaado inay mataqaanaa ku qancaan sida wax loo waday na ay tanasulaan hadday tabasho qabeen waxaan leeyahay waa mahadsantihiin madaxweynaha dowladda hirshabeelle nabadoonnimadiisii iyo wasiiradii saaxiibadii ama xildhibaanadii keenay tabashada iyo konseynka qabay tanasulaaddoodii iyo cid kasta oo soo jiida waxaan leenaha waa mahadsantiin annaga ka wasaarad ahaan waxaa sharaf weyn noo ah inaan degmadii balcad maanta aan konsulkeedii gebagabadii soo gaarsiino degmada balcadna aan la u hambaliyayno guddoomiyaha cusub iyo counsilkiisana dhahna horumar wacan horaha loo socdo sidoo kale waxaan rabnaa inaan dadka aan dhahno cid kasta oo naga taageertay oo nagala shaqaysay hadday tahay ugaas nabadoon siyaasi cid kasta oo maalin nala shaqaysa dhahna waa mahadsan tahay idan waxaan rabnaa degmooyinka hirshabeelle in balcad lagu daydo insha allah in la iskhilaafo la heshiiyo waa horumar weyn in la isku qabsado dhismaha dood badan kadib laga heshiiyo waa astaan lagu dayo karo meelo badanoo waxaa jiro istaakul ay ka jirto oo u baahan in gola deegaan loo sameeyo laakiin fahamkooda una gaarsiisnayn saa in loo diriro loo heshiiyo insha allah cid kasta oo wixii lasoo maray ka qanacday waxaan leenahay malaa'igtooda salaamto waa ku mahadsantiin ujeeddadeenna waxay tahay inaan balcad horumarkeeda ka wada shaqayno ugaasyada iyo nabadoonada iyo madaxda hirshabeelle ugu sarrayso madaxweyne ugu horeeyo waxay ballan leeyihiin dadka hirshabeelle oo wada jiro dadka balcad oo wada jiro dadka balcad oo isdoorto doorashada maalinba waa heer hadda waa doorashadii degmada oo dowladda hoose oo counsilka aheed oo labaatan iyo kooda xubnood lasoo dooranayo doorashadii loo dareerayo hadday timaadane dadku inay wada jiraana la rabaa saan usoo wada fadhiistaan insha allah waqtiyada soo socda waxaan ka shaqayn doonaa balcad oo isiftiinkeeda iyo amnigeeda la soo celiyo balcad oo qaasin la garab istaagay insha allah qaasin iyo tiimkiisa lala doortay qaasin oo dee dadkii maalin dhawood kala tegay maanta waa wada fadhiyaa inaa isku sii hayso adaa lagaa rabaa inaan lagaa dhumin adaa lagaa rabaa insha allah maanta laga bilaabo balcad gacantaada ay ku jirtaa cid kasta oo shalay ama caraysneed ama tabasho qabtay maanta waa lagu wada aqbalay cod mataqaanaa badanaa ku soo baxday dadkii iliidka ahaay oo siyaasadda balcad iska lahaay ama sheegashada balcad lahayne maanta hoolkay ku wada fadhiyaan alxamdulilah nin oday oo hogaamiyo ah tahay waqti badanaa gelisay dadku inay kuu wada yimaadiin kuu wada xafladeeyaan annaguna mataqaanaa insha allah ilaahi waa noo fududeeyey inaan waqti kugu qaadanno ulujeeddadana waxay tahay balcad oo wada jirto oo wada socoto oo gaari wada saaran inaan gebagabaynoon ka tagno insha allah si kastaba xubnaha la doortay ayaa waxaa hor yaalla shaqooyin adag oo ay ugu horreyso ka shaqaynta arrimaha horumarinta degmada